qoraalka ka soo baxay xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya oo ay ku saxiixnaayeen safiirada midooda yurub sida dalalka sweden talyaaniga boqortooyada ingiriiska maraykanka iyo qaramada midoobey ayaa waxaa looga codsaday guddiga xalinta khilaafaadka ee soomaaliya inay soo caddeeyaan afar iyo labaatanka kursi ee laysku hayay kuwaas oo ka mid ahaa quraastii laga keenay cabashada michael kitin oo ah ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ayaa u sheegay guddiga xalinta khilaafaad inay faahfaahin rasmi ah kasoo bixiyaan taasoo ku saabsan habkii loo maray iyo haddii la xeliyey muranka ka taagnaa saddex iyo tobankii kursi ee hore loogu soo gudbiyey oo ka mid ah afar iyo labaatanka kursi ee guddiga hore ay usoo bandhigeen iyadoo arrintan ay ka dambeysay kulan ballaaran oo dhex maray wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ambasador michael kitin kaasoo u sheegay guddiga inay soo caddeeyaan sababta keentay arrintaasi waxaana guddiga xalinta khilaafaadka ay ku eedeeyeen arrintan guddiyada doorashooyinka ee maamulada kuwaas oo ay sheegeen inay sameeyeen musuq maasuq iyo waxisdabamarin la xiriira hanaanka doorashada ay ku dhacday cabdideeq xasan oo ka mida guddiga xalinta khilaafaadka oo u waramay raadiyow daljir ayaa kasoo kow eedeynta ay guddigooda u jeediyeen guddiyada maamulada waxa uu sheegay in arrintan ay ka dambeysay cagajugleyn iyo weliba hanjabaadyo guddiga uga timid maamulada dalka kuwaas oo uu sheegay inay ku cadaadiyeen guddiyada xalinta khilaafaadka in ay ka takhalusaan saddex iyo toban kursi oo dacwadooda ay taagneed
quraan badan oo musuqmaasuq ah oo laftooda ay og yihiin ay arkayaan ayay awoodi waayeen inay macnaha ay laalaan ama ay joojiyaan awood macnaha loo adeegsanayo darteed labaatan iyo afar kursi ayaa maqaanaa musuqmaasuqooda uu caddaa waxay kasoo reebeen koy toban oo keliya
yaa marka hanjabaadaas aada sheegays u geystay
dowlad goboleedyada sidaa dadka madaxda dowlad goboleedyada maogtahay xildhibaanada lagu doortay dowlad goboleedyada siiba kuwa musuqmaasuqa lagu doortay waa kuwo ay wateen madaxda dowlad goboleedyada ma garatay xubnaha guddiga khilaafaadkana waxaa soo magacaabay dowlad goboleedyada ku yimaadeen marka raggi soo magacaabay miyay haddana macnaha awood ay ku afceliyaan way way meesha way dhici weysay ma garatay waa garta arrintaas marka guddiga khilaafaadka hore maxay ugu soo riboodkooda ugu soo qoran waayeen oo ugu diri waayeen adduunka iyo u n k iyo bees caalamka u n k la waayeen maalinta taariikhda shan iyo toban ay ahayd waxay la fadhiisteen u n k iyo wakiilka macnaha jixida gurmaha ka dhexeysa ku qaabilsan dalka soomaaliya meesha kiisin ay la kulmeen wuu qabsaday wuu weydiiyey sababta ku kaleystay in labaatan iyo afar kursi oo musulmaankooda xasaas uu yahay hooligooda ogyahay inay kasoo reebaan kuyisa wayna sheegeen wax ku kalifay af cabsay ku sheegeen
eedeyntaasi iyo cagajugleyntaasi oo uu sheegay cabdideeq waxaan weydiinay haddaba cabdicasiis sheekh xasan dayib oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal oo ka mid a mas-uuliyiintii ka shaqeynaysay maamulka jubbaland waxaana uu sheegay in eedeynta guddiga ay jeediyeen aysan waxba ka jirin isagoo intaasi ku daray in haatan aan loo baahnayn isqabqabsi ka dhex bilaama guddiyada maamulada
anagoo cidaan eedeynayna ma jiro guddiga xalinta khilaafaadkuna waa guddi layerka ugu sarreeyey ee hawshaan loogu talagalay inay go-aanka ka gaaraan waaye marka ayagaa laga rabaa inay wixii kale dhamaystiraan jidka umari lahayeenna ay ay u maraan laakiin hadda is-eedeed waxama marayo wakti la haystana waa yaryahay soomaaliyana in laga gudbiyo caqabadaha loo baahan yahay waxaan hadda dadka haysta in laga gudbiyo ubaahan tahay ma aha ujeedadu saxa iyo wax khalada khaladaadka ugu waaweynaaba dadka soomaaliyeed ku jireen marka waxaan ubaahannaha inaan khaladka ka gudubno oo aan saxa u gudubno arrintaa marka waxay ubaahan tahay waxyaaba fara badan in la leeqo oo laga leexido
saddex iyo tobanka kursi ee la laalay waxay ahaayeen kuwii ugu dacwadda adkaa ee hore guddiga xalinta khilaafaadka ay beelaha ugu soo gudbiyeen waxaana waxaana dhicin in aan lagu darin kuraasta guddiga uu laalay ee lasoo gudbiyey maxamed cismaan xasan oo loo yaqaano macalin saney waxa uu ka mid yahay beelaha quraastooda ay dacwadda ka taagneyd waxaana uu sheegay in kursigooda la boobay oo dad aan beeshooda ahayn ay u codeeyeen isagoo nasiib darro ku tilmaamay in aan waxba laga qaban laguna dari waayo kuraastii lasoo bandhigay
bismillaah qaybda u laban tahay aaminaladani barnaamijka aad igala hadlaysa aad iyo aad baan mataqaanaa kugu mahadcelinayaa annaga waxaan ka mid nahay qabaa'ilada soomaaliyeed dhibdanaa oo kursigoodii la boobay oo ay ka codayeen dad aanan ahayn beesha waqmaasha oo kasoo jeedo gobolka muddadii laga keenay oo konton iyo kowga ah ee muddada labada bilood u fadhiyey kismaayo inay doortaan kursigaas la dabamariyey oo la bahdilay oo la qaraacay oo la xirxiray oo ilaa hadda aan hayno cadaymihii ergadaas kaararkoodii oon la jibinin iyo mataqaana i sheeg odayaashii qabaa'ilka usoo xulahayay konton iyo kowga oo guddiisa ugu talagalay jifooyinka inay ka kala imaadaan oo lixdi ahaa oo ayagana aan mataqaanay codaynin oo kaararkooda haysto marka annagoo intaasoo dhibaatana la mariyey oo kursiganaga ay soomaali oo dhan ay ka codaysay oo erjadanada shan iyo labaatan qof oo kamid ah banaanka lagu celiyey oo shan iyo labaatan kaloo soomaali ah oo qabiil kastoo soomaali laga helaayo ay kursiga u codeeyeen saasna mataqaana lagu soo saaray iyo xooggaas oo ciidamo noola adeegsaday oo la ogyahay oo maanta kismaayo soomaalida joogto ay markhaati ka tahay ayaa haddana waxaa lagu guuldareystay kursiganaga in lagu daro koraasta aan laga hadlin oo innaba ha yaraatee wax mataqaana ii sheeg jawaab ah oo kaafi aan nagala siinin iyadoo aan bixinay lacagtii guddiga khilaafaadka ay shardiga ka dhigeen qof kastoo dacwoonayo inuu bixiyo oo ergadu ay dacwoonayso ilaa hadda ay xamar ku sugan yihiin ilaa wax ka badan shan iyo labaatan qof oo kaararkoodii wato qaramada midoobey ayaa haddaba waxay sheegtay in lasoo caddeeyo sababta loo laalay kuraasta oo lagu soo dari waayey saddex iyo tobanka kursi oo horey guddiga xalinta khilaafaadka ay ugu soo dareen waxaana intaasi ay ku dartay in haddii la fulin waayo ay ka fiirsanayaan xiriirka ay la leeyihiin dowladda federaalk ee soomaaliya abukaato xasan gacal oo ka mid a qareenada soomaaliya ee magaalada muqdisho jooga ayaan haddaba weydiiyey sida ay ku dhici karto doorashada madaxtinimada ee soomaaliya maadaama qoraalkan qaramada midoobey ay soo saartay waktigana uu yaryahay
doorashadan waxaa lahaa doorashada laba kun iyo lix iyo toban marka waxaa loo baahan yahay saddex iyo tobankan casho oo bishay ka harsan tahay gudahooda waxawaba inay ku dhacaan ayaa la doonaya haddii dib u dhacaan waxaa si kale noqonaysa waxawaaye waxay noqonaysaa xeerka gudub marka maadaama layaa doorashada laba kun iyo lix iyo tobanka marka saddex iyo tobanka casho gudahooda inay ku dhacaan wax walba doorashada kii guddoomiyada aqal gudoomiyaashooda iyo kii madaxweynaha iyo daarta baarlamaankaba haddii ku dhici weysana
waa arrintan xuma waxa waaye hadda dibna noo caalamka uu noo fiirshaa dhici karta taas waxa waaye in aada loogu taxadira loo baahan yahay marka qaynin ahaanba ma suurtagal ma sababto ah muddada la qabtay waa doorashada laba kun iyo lix iyo tobanka marka dib u dhacaas waxay keenaysaa khasaaro weyn oo qaranka iyo dalkaba ugu jirtay iyo shacabka si kastaba ha ahaatee madasha hoggaanka watashiga qaran ayaa maanta la filayaa inay warbixin dhammaystiran ka dhigaystaan guddiyada xalinta khilaafaadka doorashooyinka kadib markii maalmo ka hor ay laaleen natiijada doorashada saddex iyo toban kursi oo ka mid ah afar iyo labaatanka kursi ee lasoo bandhigay aaminaladan axmed reediyo daljir boosaaso